kulankan waxa ay koyoon iska koyeen wakiilo ku shal dareeran wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya iyo wakiilo ku dareeran hay-adda soos ee ka howlgalaasa deegaanada koonfur galbeed oo qaabilsan fulinta mashruuca damal caafimaad iyo shir lagaadeen maamulka degmada diinsoor iyo odayaalka dhaqanka waxgaradka degmada ankoreen gudoomiyaha degmada diinsoor cusmaan macalin abdi ayaa ku hadaleh kulanka
yaa jira qof allaala intii yaroo lahaayaa la dhejinaa qofkii reer dooy eh reer diinsoor eh diinsoor deggan imtixaanka danaynaayo oo shalayna wax dirsaday wixiina waayena anaga waa soo qabanaa waa soo sheeganaa doogaas makasne annagoo kudaanqan inig wax tilaabo oo la qaadaayo ma laha shalay way sheegay haddana inkanagee isina dheegtaan xalayni sheegi degmo oo koonfur galbeed ahniiga lanqasaar dheerka kooyo inta imtixaanka galaa erin sheegi hadal khasaaradiisu had idinkana idin sheegoyaa intaas waxaan adkaynaya in bulshada diisoor ee wax barata xaquuqdooda ay hesho qof qof dulmaayo ma laha biidni illaahi tabaaraka wa tacaala waxaan qof islaamna ku dulmanana ilaahay baan ka magan galnay allah naga koriyo dadka ninkii aqoontiisa leh ayaa galaya wixii qabiil lagu qaybsanaayo xaqay u leeyihiin in qabiil ahaana loogu qaybinaya maamulka u qaybinaya laakiin wixii caafimaada ninkii wax soo bartay oo wax dirsaday ilaahigiisa ku kalsoon naftiisa ku kalsoon ayuu galaa waana imtixaanka insha allah tabaaraka wa tacaala markaan waxaan saxno si toosa ayaa loo qaban doonaa insha allah tabaaraka wa tacaala dhinaga kale waxaana ku mid ay madaxdii ku dareertay hay-adda soos iyo wasaaradda caafimaadka iyo faahfaahin ku biyeen ujeedka safarsho ee muhiimadda la kuleeye
shirka markii la fiiriya halmuhiimadaha halmuhiimada leeyi oo ay cadaalad mar badan lakana nagaay hadayna ugaaskan afirka ay fafaayaan erey ugaaskan safaylun ku dhawaajiyey dhamaan dhamaan mayla ka nagaa cadaalad hal mid siin ballan qaadan ina cadaalad an qaadan walaa hal ana may kaloo ku dhawaajiyey ini kalug lahaanshaha dad diin soo roogi imtixaankaas kalug lahaansho joog siin ballan qaadan ina nin kalug wadan tusaale ahaan may dhiyaasay ini oo hata madax caafimaada la tamaylan madax caafimaad degmada la leeraa jira ini xitaa usigi iyo lanki kale horaan kalug lahaa iyo lan kale kooyo dooni lamp aan kalug lahaadane ersiisin washington inta gudoomiyaha sheegay qaybaan kuwanay borograam leexo oo damal caafimaad leexo oo ku dareer lamada gobol oo bokool iyo iyo baay socda shabeellada hoos makajar borogaraamka borogaraamka maybaa laku fuliyahay lama lama gobol ayaa laku fuliyahay oo baay bokoole lama hay-adoodana ay kala shaqeeyahay borogaraamkan waa borograam dowladeed dowladaaska leh laakiin hay-ado na kaalmayaaya macnaha wali technicality iyo namamanka kaalmayaayaan iyo shaqada iyo nay tasiilaadki fududeyntan kaalmayaayaan marka borogaraamka sanqoyni kolley intii sinsan dhegansana waxyaabihii sinsinka guuhaanna dhegansana waxyaabaha unununqoyni sin faahfaahinan taasahayki hadalkana badana ma jar waa imtixaanka saqaadan imtixaanka maybuaha dhaqaatiira ka jarta qualify nursing ka jar oo umulisi ka jarta intaasay laaba ka jar ama kii wala baaraya ka jar mayba ka jara kii dala suuxiyaya ka jar kii dentalka leeraan ilko sameeyaya ka jar waa intaasay dhan waa staff oo ka filan oo degmadan diinsoor oo lanka taragalay yaa weli hadda imtixaankaasna gaadna fadaan dhanka kale waxaana ku mid ah bulshada ku qaybka ley kulanka ayaa ku hadaleen in muhiimad gaara in laye kulanku bulshada degmada diinsoor
lankii aqoonteedla kuwaaye lankii dhaftar qalliin eh ama lankii oo maaragta nooc kale eh oo degmada linkuwaay ini oo koonfur galbeed maaragta maaragta walaay oo bir hakabah mayla afale in oo kukooy taas ka ganacsano marka insha allahu ha dhawaada duu badan maaragta faa'iido male una siin dhawaayaan garaba sinkasiyaan walaay siin waditaan maaragta degmadu isheenteen dheeto eh maaragta sida lin sheegi maalin ilaahay hakadii